kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha ibraahinow marka ugu horeysa
dambaalka ugu horeysa maadaama saarin dhambaalka waxaa ka horey soo noqo adoo nabada kursigan maxaa las gadaasaa laysdaba maray Haye, haye.
maalinba midaa soo fariisanaya markaa soo noqo adoo nabada waad soo noqotay Waa soo nabad noqday caasha waa mahadsan tahay inkastoo eh, dadka qaar eh, shirwacoo kale uu yidhi kursigan kursi laga kacaba ma aha
haye maya Mark- markuu waa daandura yimaadaan iska wareysan doonaa baa yidhi marka kusoo noqo mar kale barnaamijka hambalyada iyo heesaha haye maya saaxiibka shirwaca markaas uga- ah, soo fadhiisan kara halkan waa tahay dhambaalka ugu horeeya ee toddobaadkan ibraahimo manaa soo qabta mise adiga dhambaal gaaban ayaan ku bilaabaya caashoy waxa uu naga soo gaaray nimcaan jaamaca maxamed oo joogo burco waxaan halkan ka salaamayaa buu yidhi waalidiintay hooyaday nuura cabdi iyo aabbahay waxa uu yidhi jaamac maxamed diiriye iyo asxaabteeda oo kale ah badri cabdulaahi ibraahim sacad maxamed daahir iyo maxamed cali caalin iyo xayaad cusmaan xuseen iyo xasan xuseen xasan iyo waxa uu yidhi asxaab kale oo aan halkan ku soo koobi karin waxaan filaynaa inay ku dhegeysanayaan
dhambaalkana soo qabanayo waa tahniyad dhalasho dadka dirayana waxay kale yihiin maxamed abuukar casayr cabdulqaadir maxamed yuusuf balaag bashiir cali daahir caano boore cabdiqani sheekh maxamed maryamo sheekh cabdi mako maxamed iimaan bella ibraahim cali nuur maxamed ibraahim jimcaale amoore yuslim maxamed axmed mahad axmed calasow kuwaara baa la yidhaahdaa iyo cabdiraxmaan aadan shamcuun cali taliye cabdi xafse maxamed axmed iyo farxiye axmed nuuni baa la yidhi dhammaan dadkani waxay tahniyad dhalasho u dirayaan iyagoo isku duuban maryamo ibraahim jimcaale iyo cabdirasaaq maxamed axmed oo wiil ugu dhashay wadanka netherland wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi munasar cabdirasaaq maxamed axmed ducada waa xaggiina baa la yidhi maxaa ku ducaynaysaa wiilkaasi ku dhashay wadanka netherland waxaan leenahay allaha ka dhigo kii soo weynaada oo waalidkiis iyo dadkiisba waxtara waa tahay ibraahimo bal heesta ugu horeysa barnaamijkan bal soo qabo adiga wadnahay faranska dhag leh salaamaad haye codkii farxiyo fiiska ayaa dhegeystayaashana usoo qabanana caasho
wadama jacayl nafta dhahawaaco aanih dhahawaaco dhalanrugay jirkeed
dadka macaan ee fanaanada faraxya fiska iyo wadnahay dhagle ilaaho wadnaha usana dhaglayn caasha qof hadduu ku yidhaaha wadnahii dhagla maxaad suu bileed salaamaad bisinka qabsaan dhihi lahaa cudubilayso ambulansaa ugu celeed waa laga horeeya xaggii dhambaalada hayo waxaan markana soo qabanayaa tahaniyad dhalasho dhalashooyinka ayaa dhinacayga kusoo badan toddobaadkan dhambaal kaloo dhalasho ayaan soo qabtay dadka dirayana waxay kala yihiin aabe ibraahim jimcaale nadiifo aadan batuulo jimcaale maxamuud daahir jimcaale maxamuud cabdirasaaq jimcaale maxamuud maxamed ibraahim jimcaale cabdirasaaq ibraahim jimcaale cali ibraahim jimcaale iyo cabdisalaam ibraahim jimcaale iyo cabdulaahi ibraahim jimcaale waa dhammaan elmo jimcaale cabdulaahi ayaa ku jira xaliimo xamdi kifaayo iyo sahro iyo saynab iyo fahma iyo faadumo dhammaantood waa ilmo ibraahim jimcaale iyo sidoo kale cali muuse dhicisow dhammaan dadkani waxay tahanad dhalasho u dirayaan maryamo ibraahim jimcaale iyo cabdirasaaq maxamed axmed oo lix iyo labaatankii bisha janawari ee sanadka laba kun iyo labaatan uu wiil ugu dhashay wadanka netherland wiilkaasi waxaa loo bixiyey munasar cabdirasaaq maxamed axmed ducada waa xaggeena baa la yidhi munasar goor dhoweydna waan akhriyey dhambaalka loogu tahnidaynayo mid kalena uu igu soo noqday munasar waxaan leeyahay soo weynow oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiis wax wanaagsan u tara heesta labaad ee barnaamijkan dhegaystayaasha u hayno waa hees ka mid a heesihii hore ay dhegaystayaashu dhegaysan jireen malaha waa heesihii ibraahimow xilligii aad joogta raadii muqdisho loo duubay la qabtay waxaa la yidhahdaa hab ku soo dheh caashaqa habku soo dhacaa shaqa haye haddii afka xilligan lagu yidhaahdana waa kusoo bood caashaqa waxaa ku wada luuqeynaya xaliimo khaliif magool iyo cabdiqadar xasan
muntiisu waxaan qabayey ilooyiyo habeyney muntiisu waxaan qabayey ilooyiyo habeyney urduwaayowga halistiina gaari mahartaadoo daraada dunigiina urduwaayowga halistiina gaari mahartaadoo daraada dunigiina walalhayga hoos kelin oo dilihii jacaylkee absuud caashaqa walalhayga hoos gelin oo dilihii jacaylkee absuud caashaqa
qalbigaada ii fidhi kaygana ka soo helay hebed iyo fowd maante qalbigaada ii fidhi kaygana ka soo helay hebed iyo fowd maante hubsimuu halsiistaa nin ragixi habeeyo hubsimuu harsiistaa nin ragixii habeeyo hubuq tidhi daluundheer adigoo hadraaye hilibkaaga gayankaaga waa taliyey uhub qaado uhub qaada meel kale horu soco nasiibka gayankaaga waa taliyey uhub qaado uhub qaada meel kale
waa tahay habku soo dhaca shaqa codadkii xalimo qalif bogol iyo cabdiqadar xasan ayaan taas kaga gudbaynaa dhambaal si qurux badan loo soo qoray ayaan markana gacanta ku hayaa dadka dirayana waxa ay kala yihiin hooyo raaxo sheekh cabdi aabe xasan macruuf xasan aabe cabdi maxamed xasan maxamed xasan macruuf xuseen macruuf xasan haaruun macruuf xasan shukri aadan cilmi maxamuud barakaale xasan axmed barakaale xasan shukri aadan cilmi samiira haaruun macruuf iyo sumaya haaruun macruuf iyo maxamed haaruun macruuf iyo caasho mahad iyo dhammaan ah, qoyska reer macruuf xasan waxay tahaniyad kal iyo laaba u dirayaan faysal xasan macruuf iyo hodan cabdi maxamed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada jigjiga waxay leeyihiin meherkaasi waxaana u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii u horseeda guur raaxa leh ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhambaalkan waxa uu nooga yimid aabe maxamed yarow axmed iyo aabe nuunow manuur iyo hooyo cadey macalin cabdi manuur iyo waxay yidhahdeen xuseen manuur mad xuseen xuseen ganay iyo maxamed janaay manuur mad xuseen iyo cali manuur mad xuseen maxamuud manuur mad xuseen iyo maxamed yarow manuur mad xuseen iyo yuusuf manuur mad xuseen iyo awees manuur mad xuseen maadey manuur mad xuseen iyo hooyo faadimo axmed iyo macalin cabdulaahi maxamed yarow iyo macalin ismaaciil maxamed yarow macalin mursal maxamed yarow iyo xuseen maxamed madyarow manuur maxamed madyarow iyo nuuriyo maxamed madyarow farxiyo nuunow manuur iyo xabiibo nuunow manuur iyo maryama nuunow manuur iyo bishaaro nuunow manuur iyo shukri nuunow manuur iyo axmed nuunow manuur cabdisalaam nuunow manuur mukhtaar xuseen manuur iyo rashiid roonow mursal iyo sandheere sheekh axmed maxamed mukhtaar jeylaani cabdi loo yaqaano iyo kamaal cabdirasaaq gees dheere iyo waxay yidhahdeen maxamed suleymaan nuunow zidani iyo maryan maxamed madyarow waxayna taariid u dirayaan maxamed salaan nuunow zidani iyo maryamo maxamed madyarow oo ku aqalgalay gobolka baay degmada qansaxa dheere gaar ahaana korombood waxaana ay leeyihiin allaha idinka dhigo kuwa isku waara ee baro oo idinkala siiyo ubad qarqaba aamiin anigana aaminayaan raacinaya ibraahim ow dhambaal dheer baad akhrisay marka heesta xigta ee barnaamijka dhegeystayaasha soo qabo waxaan u soo qabanaynaa ajaajiina jaajina waa hees igu cusub ibraahim ow xaggee ka soo dhifat heestani afar irdood iyo aweeska ma aadi karee hee anselooti ugu imaaw iyo agaarka unisef
agagaarka unisef ayay leedahay xawakiin waxaa la qaadayaa cabdi maaxi munye bal aan dhegeysano afridoodka ma imaan karee ansaloti iyo agagaarka unisef igu imow warkii hore war soo dhaaf
I love you aska bilaabma asalkiisa jaceylka ogaa amoore waa ku abuurma anna kaama aalin karee warkaadigu taale
أحلى أحبك با أحلى ناس ضائعي أنك إلى معي أحدقاق وحبها I love you aska bilaabma asalkiisa jaceylka ogaa amoore waa ku abuurma anna kaama aalin karee warkaadigu taale
أحلى أحبك با أحلى ناس أضائعي أنك إلى معي أحدقاق وحبها ajaajina أجاتا ajaajina أجاتا ila joogi bahaaisa adba koojaasi ladhee jahad
جينا آه جا جا إلى جوب البهاتسا أكبر كوجاس إلى دير جهلات إلى قاتل وجنبوذي أهودا
أحدقاقة وأوفي هاي أرقي اتراح النواة وإستأذن هي مكان أمركاقة مدينة أدي وايا إشارة
أقل أس أس لهي ما أتكاذو إبكيس أوفتي عشق غاقا أنا نويل درنهي وبحسو أرقايا إيو وفرو باتيتهي أحدقاقة وأوفي هاي أرقي اتراح النواة وإستأذن هي مكان أمركاقة مدينة أدي وايا إشارة
أبقى الأساس لهين ما أتكاذو إبكيس أوفتي عشق غاقا أن آلل درنهي وبحسو أرقايا إيو وفرو باتيتهي أجاجا أجاجينا أجاجا أجاجينا أفردودك إي أو أويسك أن آدابي كريه أسلوتي ما بي أغاقاك ونشفته أجاجا أجاجينا أجاجا أجاجينا أفردودك إي أو أويسك أن آدابي كريه أسلوتي ما أغاقاك ونشفته أجاجا أجاجينا أجاجا أجاجينا Ajaja, أجاجينا ajaja.
أجاجينا
waa tahay intaas ayaan ku dhaafaynaa heestii ajaajina cabdi maaxi munye iyo xaawakiin dhankii iyo dhambaalada haddaan mar kale jalaacno caasho waa tahniyad aroos baa la yidhi waxaana diraya dadka kale ah aabbo maalin ibraahim sulaymaan iyo hooyo xareedo ismaaciil hooyo maryan siraad xasan maalin ibraahim iyo aamino maalin ibraahim waa dhammaan ilmo maalin ibraahim waxaa ku jira xasan aamino sulaymaan xaawo yuusuf xabiibo aadan nuur leershe cabdi aadan malyuun iyo cabdixakiim dhammaantood waa ilmo maalin ibraahim waa lagu sii jiraa faysalna wuu ku jiraa oo isna ina maalin ibraahina iyo maxamuud maalin ibraahim ah, farxiya maalin ibraahim iyo muumino maalin ibraahim ah, shariifo maalin ibraahim iyo ladan maalin ibraahim maasha allah laba kalea kusii jirta waa ismaaciil iyo kaaho oo iyagana ah ilmo maalin ibraahim wow waryaheena magaalada nairobina yaasiin ciise wardheere dhambaalka qaybta dambuu kaga jira dhammaantood waxaa iyagoo isku duubanay tahniyad aroos u dirayaan xuseen maalin ibraahim iyo maa'ida maxamed xasan oo arooskooda uu ka dhacay dhowaan gobolka waqooyi bari ee dalka kenya gaar ahaan wajeer waxaan leen habeerahdeen isku waara ubad khayr qabana kale hela wiil iyo caano gabar iyo caanan way ugu duceeyeen anigana aaminayaan raacinaya dhambaalkana waa hambalyo caasho wuxuu nagu soo gaaray nasteexo khaliif ismaaciil iyo axmed khaliif ismaaciil iyo iqraa cabdulaahi mayow filson kulmiye habashow iyo waxay yidhahdeen cali cabdi cusmaan iyo geedi waraame aadan iyo ee, ducadey cabdi geedi iyo carruurteeda iyo hooyo xaawo gaarane iyo carruurteeda iyo hooyo faadumo salaad iyo carruurteeda aabe khaliif ismaaciil aabe macalin xuseen iyo waxay yidhaahdeen aabe aadan dhuubow iqra axmed ikraqaali iyo xabiibo daahir maxamed iyo injineer borow iyo cadaawe cabdulaahi daahir iyo salmo maxamed cabdulaahi yaasiin ibraahim yuusuf cabdi aadan iyo malyuun daahir derow iyo waxay yidhahdeen faarax daahir xasan cabdirasaaq cadow dhammaan asxaabta waxay jecel yihiin iyagoo kala joogo soomaaliya iyo dunida dacladeeda inay taaniyad gaarsiiyaan aadan cali barrow iyo faadumo macalin xuseen oo arooskooda uu ka qabsoomay dhadhaab dhagaxley waxaana ay leeyihin ducadu waa xaggeenna waxaan leenahay arooskaasi allaha ka dhigo kii ay aadan cali barrow iyo faadimo macalin xuseen kala kulmaan bashbashi barwaaqe ee bana uu kala siiyo owlaad kheyrqabta anigana aamiin ayaan raacinaya dhambaale si qurux badan loo soo qoray ayaan markana gacanta ku hayaa dadka dirayana waxa ay kala yihiin hooyo raaxo sheekh cabdi aabe xasan macruuf xasan aabe cabdi maxamed xasan maxamed xasan macruuf xuseen macruuf xasan haaruun macruuf xasan shukri aadan cilmi maxamuud barakaale xasan axmed barakaale xasan shukri aadan cilmi samiira haaruun macruuf iyo sumaya haaruun macruuf iyo maxamed haaruun macruuf iyo caasho mahad iyo dhammaan ah, qoyska reer macruuf xasan waxay tahaniyad kal iyo laaba u dirayaan faysal xasan macruuf iyo hodan cabdi maxamed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada jigjiga waxay leeyihiin meherkaasi waxaana u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii u horseeda guur raaxa leh ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin heesta ugu dambaysa ee barnaamijkana ibraahim bal na soo qabo heesta kale aan dhegeystayaashan u soo qabanayno waa qalbiga harsaday waxaa ku luqaynaya fanaanka nimcaan hilaac iyada ayaana dabcan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa wadajireeda kugu soo jeedinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan garawey daandure waxaan dhammaantiin midalana intaan mar kale kulmi doono haddii alla idmo sidaa iyo nabad gelyo
qaabkuu rabbi kugu dhigan sugaan lagu qeexi karin haween qaryad baad tahay hablana qalanjaar tahay niba qaali baad ku tahay qaabkuu rabbi kugu dhigan sugaan lagu qeexi karin haween qaryad baad tahay hablana qalanjaar tahay niba qaali baad ku tahay anaa xaradiintayo qiyaamka rabbi ku dhashiyo qowlkiyo ficilkaada sugtaad kayrka kaga soo qanto adaa qalbigii harsaday adaa qalbigii harsaday anaa xaradiintayo niyaamka rabbi ku dhashiyo qowlkiyo ficilkaada sugtaad kayrka kaga soo qanto adaa qalbigii harsaday adaa qalbigii harsaday wanaagku hadduu qof yahay kudhaaduu noqon lahaa wayna isku keen qore nolosha dhinacaaga qabo wayna isku keen qore nolosha dhinacaaga qabo wanaagku hadduu qof yahay kudhaaduu noqon lahaa wayna isku keen qore nolosha dhinacaaga qabo wayna isku keen qore nolosha dhinacaaga qabo nuurkiyo qorxdiibkee ballaadha hadday bisaay hadday dumarkayayo inuu qurxeen yihiin adaa qaaligay kuwacaan nuurkiyo qorxdiibkee ballaadha hadday bisaay hadday dumarkayayo inuu qurxeen yihiin adaa qaaligay kuwacaan madaxtii adaa qabya tirahanko hormeeyey jacaylkiyo qabtii nolosha dhaho adaa qalbigii xarsada xarsada adaa qalbigii xarsada daydaadaxti adaa qabya tirahanko hormeeyey jacaylkiyo qabtii nolosha dhaho adaa qalbigii xarsada xarsada adaa qalbigii xarsada wanaagu hadduu qof yahay nolosha dhinacaga qabo wayna isku keen qore nolosha dhinacaga qabo wanaagu hadduu qof yahay kudhaaduu noqoha wayna isku keen qore nolosha dhinacaga qabo wayna isku keen qore nolosha dhinacaga